wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlada jubbaland ayaa geeka qabatay kulanka reer danfiiryow laga suubyay mashaariicda dhisowka adkeysiga bulshooyinka nugul ee ka nool soomaaliya kulankii way basi rasmeen daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee jubbaland maxamed weli cali wayna qeyb ku hayay agaasimayaasha guud ee wasaarado quseeyo mashruucu hay-ado daneeya u arrimo mashruuca iyo saasoota howlwadeeno ku tirsan wasaarada jubbaland mashruucunyo weyba diirada laga saaray xoojinta xoojinta adkeysiga bulshooyinka unugul si lunku horseeda barakac cusub wayna maalgeliyay dowlada ingiriiska agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka jubbaland maxamed weli cali iyo faahfaahiyay ujeedada kulanka wayna usi sheegay inay lasku xog wareysaday habsame dareerowka mashruuca dhisidda adkeysiga bulshooyinka nugul ee ka nool soomaaliya iyo muddada usa dareero doona sidii la dardargelin lahay mashruucu
shirkan maanta inta dhacayo nagala soo qeybgaleen agaasimayaasha guud ee wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kala duwan sida wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda environmentga ay nagala soo qayb galeen sidoo kaleeta ay xaadir ku yihiin ama ay nagala soo qayb galeen hay-adaha n r c juba foundation concern worldwide iyo lifeline gedo aad iyo aad baa idiin soo dhaweyneynaa shaqaalaha kale ee wasaaradaha kala duwan ka socdana sidoo kale waan soo dhaweyneynaa farxad ayay noo tahay barnaamijkeenii coordination meetingka ama qabanqaabada mashruuca habsame u socodkiisa iyo meeluha uu maraya laisaga wareysanaya inaan maanta isugu nimaadno barnaamijkani khiyaaray sidaad ka aragteenba emailka mar hore laydinku casuumay waa mashruuc horey kick off loogu sameeyey oo muddo shaqaynayay mashruuca dabagal buu leeyahay kulamuu leeyahay laisugu wareysto laisugu yimaado waxaan rabnaa meesha uu maraayo progresskiisa inaan isla wada ogaano wasaaradaha involvementigooda iyo degmooyinka uu ka howlgalayo ama uu ka shaqaynayo sidii loogu talagalay oo mashruuca loo qorsheeyey inuu u shaqaynayo mashruuca oo xagga dowladda ay wasaaradda qorsheynta liidka ka ahayd xagga hay-adahana n r c ay liid ka ahayd waxaan rajaynaynaa maanta presentationkiisii in aan dhagaysanno aniga bilowgii barnaamijka iyo kick ofkiisii qayb kama ahayn laakiin runtii saaxiibadii agaasimayaasha guud qayb ay ka ahaayeen sida agaasimaha beeraho kaleeto iyo xogogaal bay u ahaayeen marka waa iswaraysigiisii oo xilligaan imaaday aan isleeyahay runtii shaqooyinna waa la bilaabay waxbaa la qabtay marka waxaan rabaa in barnaamijkaasi maantayto aan si wadajire u wada dhegaysano meesha uu maraayo waxyaabaha qaldamay sida loo saxo waxyaabaha hergelay oo guulaystana laisugu bogaadiyo oo laisugu dhiirigeliyo